wararka laga helayo halka ay iska galaan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato iyo gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiya hubeysan ay halkaasi ku dileen nin xoolo dhaqato ah dilka ninka la dilay ayaa yimid kadib markii uu murun soo kala dhex galay isagiiyo maleeshiyaadka hubeysan waxaana intaasi kadib dableyda horey usii qaateen xoolihii uu lahaa ninka ay dileen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dableyda dilka geystay ee goobta isaga baxsadeen waxaa muddooyinkii dambe gobolka mudug kusii xoogeysanayay dilalka ceenkan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambeysa balse wararka qaar ayaa sheegaya in loo dilay aano qabiil kuwaasoo inta badan ka dhaca meelaha ay dowladda federaalka maamusho iyadoona mararka qaar dhacda inay hub isugu dhiibto meelaha walaalaha ay wadadega gobolkan